agaasimada guud ee wasaaradda hanraabtiyo arrimo qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed marwo madiine xamid nuur iyo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weliba ayay ka dahafurtay ololo tumiiliti maalimood oo kudhinaya xadgudubyada lanjeysido hanraabta munaasabadan oo ay ahaay titose wiinland agaasimya weliba ku qeybgalay wasiire xildhibaano gudoomiyaalka ururada dhalinyarada hanraabta gobolka iyo degma wakiilo ku shal dareereen hay-ado ku howlgalayan koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kala kooreentii weliba goobta ku hadalay agaasimaha guud ee wasaaradda hanraabtiyo arrimo qoyska iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed marwo madiine xamid nuur iyeena sharaxday ujeedada olologuna waxaan idinku soo dhaweynayaa oo aan idinka mahadcelinaya kasoo qaybgalkiina munaasabadan oo ah of activism oo sanad walba la qabto iyada ujeedadu tahay wacyigelinta iyo qareemada bulshada nugul sanadkan kusoo beegantay xili xasaasi ah oo ayaa jira flooding iyo dhibaatooyinka kale ofactivismwaxawaaye tomlix maalmood uu soo socoto waxaa jiri doona wacyigelin badan qaar ka mid ah wacyigelinta g p v oo maanta ah disability iyo xuquuqda aadanaha
gudoomiyaga ururka dhalinyarada degmada baydhabo isaaq ducaysan iyo ku hadalay muhiimada maalintunleta bulshada dhibaato badan hadda dhibaatadan ka badan magaalada baydhabo wali ku dhiihayanaha kaamamka intaasayna way rajeena wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda haweenkaba inayo kaalinto qaado doonaan sii horeybi hon qaadadaayande ina sii qaado doonaan rajeen dhallinyarada oo meyle raay ee haweenkan ku horeeyanoo arrimoon wacyigelinta layndaro doonan way rajeenayoon inay kaalamoosha onkafayliyo qaado doonaan maadaamada jaamiciin iyo dhan wada im kadambeetiyaana kumida mas-uuliyiinta ay ku qeybgali daafurka ololo kurinaya xadgudubyada lanjeysidoo hanraabta iyo ku qeybgalyaalka munaasabada kala dardaarameen inay isku ilaaliyaan xadgudubyada ee kudhinay haraabta saasaatoon wacyigelinta la siiyo diirsiyan bulshadantiya kalaa
diinteenna suuban waxaa weeye waxay damaanad qaaday xuquuqda dhammaan bani aadamka gaar ahaan islaamka markii laga sii tago haddanana dumarka sharci ka weyn ama ka wanaagsan ama xuquuqda islaamka ama dumarka sida uu ilaaliyey kitaabkeenna qur-aanka ah sharci ka wanaagsan oo harta ama la qori doono ama imaanayo ma jiraan
runtii waa howl wanaagsan in ummadda laga wacyigeliyo waxyaabaha xunxun ee lidiga ku ah xuquuqda dadka bini'aadanka ama oo ay ugu maarata jilicsan yihiin dumarka iyo carruurta haddii aan wax yar qeexo ereyga la yidhaahdo xadgudub xadgudub isaga ereyga baad ka garanaysaa inuu xun yahay xadgudub waa wax xun
daafurka tumanyo lita maalimood ee ololaha kudhinaya tacdiyada lanjeysido hanraabta iyo weliba lanka gollaya in horumar dheeraadee laku sameey sida lanla dagaalamo xadgudubyada kudhinaya hanraabta iyadoo diiradda la saaro dejiyo ugashuroola ka ilaaliyo hanraabta iyo gebdho inay taageero weyn la sii haan dhibaatada ha ku deertiyo in lala xisaabtamo dembiilayaalka